bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahay oo meel walba o aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay ko iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in xukuumadda soomaaliya ay shaqadeedii wada weyday loona baahan yahay baarlamaanka soomaaliya in arrintaasi xallow ka gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waraysi siinayay idaacadda ku hadasha afka dowladda raadiyo muqdisho ayaa waxaa u tilmaamay in lagu kalsoonaada shaqada hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya
xukuumadii shaqadeedii waa socon weyday marka hadday socon weyday waajibka marka baarlamaanka saaran wuxuu yahay inuu hubiyo xukuumaddaas inay shaqayso hadday shaqayn weysana mid shaqaynaysa inuu keeno baarlamaanka laga rabaa haddii sidii lagu kala duwanaado si lagu kala baxay leedahay meel lagu kala baxo marka waxa socdaaya waa intaas aan u ogolaano hay-aduhu inay shaqeeyaan iyo waqtiga inay shaqeeyaan shaksina maaha soomaaliya waa ka weyn tahay mushkiladeeda wax loo sifeyn karo shaksi iyo laba iyo saddex iyo koox iyo waa mushkilad soomaaliyeed soomaaliyana hay-ado iyo nidaam iyo shuruuc ay ka yeelatay haddii kuwan maanta aan dhaqan gelin weyno ku dhaqmi weyno kuwo kale waaweyn ama xoog badan berri ma samayn kari doono waxaan u baahanahay dadka soomaaliyeed in loo ogolaado baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa u ogolaado inuu baarlamaanka shaqeeyo shaqadiisa u qabsado dadka soomaaliya waxaan leeyahay ku kalsoonaada hay-adahaas hana loo ogolaado hay-aduhu in ay shaqeeyaan oo ay shuruucdii u yiila iyo nidaamkii aan ku heshiinay noo degsanaa intuu la egyahayba inaan isticmaalno ku dhaqan baarlamaanka dhexdiisa wixii mushkilada lagu xallin karo lagu xalliyo wixii golaha wasiirada iyo kabinet dhexdii lagu xallin karo lagu xalliyo waxaan u baahan wixii maxkamad in loo qaado maxkamad la diiyo u baahan in la diiyo waxaan u baahana waa waxa laakiin haddii aan diidno in ay hay-adaheenni ay shaqeeyaan then markaa waxa optionka kaloo noo furan waa maxay waa inaan isdilnaa waa inaan fawdo galnaa waa inaan buuq galnaa wax ka dhexeeya un labada ma jiraan buuqa iyo fawdada iyo hay-ada la-aantana waa soo aragnay shalayan ka nimid hadalkan ayuu ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud asigoo ku sugan wadanka denmark gaar ahaan magaalada copenhagen oo uu ka dhacayay shirkii looga hadlayay higsiga new deal ee sannada labada kun lix iyo tobanka kaasuuna quseeyay arrimaha dalka soomaaliya dhanka kale wafdi oo hogaaminayay madaxweynaha soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona si diira loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho waxaana madaxweynaha iyo sidoo kale wafdigiisa uu ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle waxa uu tilmaamay in ay shirka uu kusoo dhammaaday guulo xilli uu warbaahinta kula hadlayay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dhanka kalena wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa u ambabaxay dalkaasi jabuuti aysiga iyo sidoo kale safarka waxaa ku helinaya xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya safarka gudoomiyaha baarlamaanka ee xubnaha uu hogaaminayo ayaan weli la carrabaabin ujeedka rasmiga ah balse waxay ka mid tahay adkeynta xiriirka kala dhexeeya soomaaliya wadankaasi jabuuti iyo sidoo kale casuumaad uu ka helay gudoomiyaha baarlamaanka dhigiisa dalkaasi jabuuti halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa soo dhoweeyey shirkii dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada copenhagen ee wadankaasi denmark asigoo kale dhinaca kalena ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee haatan dalka soomaaliya nicholas kay ayaa waxa uu tilmaamay in beesha caalamka isla garwaaqsatay sidii loo sii xoojin lahaa kaalmada la siinaya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidii loo hirgelin lahaa ballanqaadyada dowladda inta badani looga ballanqaaday shirarka caalamiga ee ka qaybgalayso asigoona dhinaca kale ka hadlay hadal dhowaan uu ka jeediyey gudaha magaalada muqdisho ama warbixin uu kasoo saaray taasoona qusaysay habdhaqanka baarlamaanka soomaaliya nicholas kay ayaa ka gaabsaday raaligelin inuu ka bixiyo hadalkii dhowaan kasoo yeeray ee ahaa in uu ka cabsi qabo in xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya codkooda lacago loogu bedelo taasoona haatan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya si aad ay kaga caroodeen kana dalbadeen nicholas kay in raaligelin uu ka bixiyo kay ayaa waxa uu tilmaamay inaysan oolin wax raaligelin laga bixiyo waxa uuna tilmaamay in ay dad badani la qabaan walaaca uu asiga muujiyey taasina beddelkeeda uun ahayn sida u sheegay in raaligelin laga bixiyo dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey heshiiskii ama ku shirkii kusoo gabagaboobay magaalada copenhagen ee wadankaasi denmark ayagoona tilmaamay inay soo dhoweynayaan shirka kusoo idlaaday magaaladaasi mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdulaahi cumar abshirow ayaa tilmaamay in ay soo dhoweynayaan go-aankii ka soo baxay shirkii ka soconayay magaalada copenhagen ee wadankaasi denmark kaasoona looga hadlayay xaalada higsiga sanadka labada kun lix iyo tobanka ee new deal kaasoona dowladda federaalk ee soomaaliya loogu baaqay inay si dardargeliso
waxaannu taageeraynaa mawqifka beesha caalamka iyo go'aammadii ka soo baxay shirka copenhagen ee ku wajahan in aan loo baahnayn wakhtigan in la carqaladeeyo howlaha hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka looguna baaqaayo hoggaanka soomaaliyeed inay midoobaan oo u turaan ummadda soomaaliyeed qaar ka mida dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxay cabasho xoogani u gudbiyeen dowladda federaalk iyo hay-adaha deeqa bixiya ayagoona ka dalbaday in kaalmo deg dega lala soo gaaro dadkan ayaa inta badan saameyn waxaa ku yeeshay roobabka saacadihii lasoo dhaafay sida istabajooga ah kaga da-ayay xarunta magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale goobaha ku dhowdhow taasoona saameyn xoogan ku yeelatay dadka ku dhaqan goobaha ama guryaha laga sameeyey cooshadaha kuwaasoona awoodin haatan inay ayagu raadsadaan meel ay gabaad kaga dhigtaan dhibacda roobka ah ee ka curatay dalka soomaaliya dadka ku dhaqan kaamamka barakacayaasha ee magaalada muqdisho ayaa uu ka dalbaday dowladda federaalk ee hay-adaha ka howlgala gudaha dalka soomaaliya in gurmad deg deg ah lala gaaro waxaana intooda badan ay u badan yihiin dad ay guryihii ay ka deganaayeen daadadka ay qaadeen waxaana maalmihii lasoo dhaafay magaalada ka da-ayay roobab xoogan kuwaasoo haatan u muuqanaya mid saameyn ballaaran ku reebi kara dadka iyo duunyadaba magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya saacadihii lasoo raafay roobabkii ka da-ayay ayaa saameyn xoogan waxay ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka inkastoo weli aysan geysan khasaare nafeed haa horta alxamdulilah horta marka ugu horeysa waa nimca ilaahay kowde joodadayaasha iyo wixii dhar ahaayo gurme aan iska haysano iyo wixii weel oo wax ku shubanaynayo dhar biyo ku dhex jirnaa macnaha waayeel oo boqol iyo kow sano jirta xataa waa hayaa waxna ma haysano meel aan adiga waa u iska rafaadsanay gaajaa noo dheer oo oon iyo rafaada noo dheer roobkii xali boqolkiiba boqol saameyn ooglaan ka dareensannahay joodarayaal aan hore ku jirin oo ugu saameyna iskaga dejifa waa kuwana biyo dhex yaalo roobkii xalayda ay saameynka ay nagu yeesheen waa saameyn aad u fara badan kaan aad u jeedo waxay joogaan xarada noolayaasha dhalyaal oo ku taala sarkuus daadad aragla oo roobka meeshan ka soo dhacayo iyo biyaha meesha ka soo dhacaysa hata aan u jeedin haddana aan u saarnayn miiskooda bacigii loogu talagalay aan u saarnayn bacdaystaan waxaa kor ka saaran busto iyo kartoon ay ahaayeen waa quuyeen intiina xalay oo dhan maarta saaka iyo roobka da-ay ayagoo taageerla warkooda ka qaaday
dadka waana saameeya aada aada oo naxariista ilaahay ma diri karna ilaa waa tan baryeyn waaye laakiin bacla-aan iyo guriga xumo iyo biyihii waayelnimada indhooliyaalka dhibaatada qabaana noogu filan ba ishaayeen banaana kadugna oraxda hadda oraxda baa naxariista mudan ba dadka jarjaraha ilmaha carruurta iyo iyo habrooga ilaa allah waayeelka ah banaanka ay ka taagan hadda kuna hadda dhinaca naxariista mudnaba muslimiinta waxaa ka xusinaa si dhaqsi ahaan wax noo keenaan taliya ku-xigeenkii hay-adda c i d da ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dilkiisa ay ka dambeeyeen kooxo hubaysan sarkaalkan ka tirsanaa c i d da soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay in ay rasaas uugiyeen koox wadatay gaari sida la sheegay dabadeedna goobta isaga baxsaday waxaana dilkiisa durba sheegatay maleeshiyaadka al-shabaab ee ayagu dagaalada kula jira dowladda federaalk ee soomaaliya shalay ayaa sidoo kale waxaa gaari asoo wata lagu dhaawacay nawaaxiga degmada hodan sarkaal saro ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay amni darrada magaalada muqdisho ay ahayd mid sii baahaysay dagaallo u dhexeeya dad xoola dhaqata oo ku dhaqan gudaha gobolka hiiraan iyo maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ka dhacay gudaha deegaano ka tirsan gobolkaasi iyadoona dagaalada la tilmaamay inay ka dhaceen tuulo lagu magacaabo qodobane oo u dhexaysa degmooyinka buulo burte iyo sidoo kale jalalaqsi waxaana la tilmaamayaa in ilaa iyo shan ruux ay ku geeriyoodeen dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaankaasi dagaalada ayaa ka bilowday sida wararku ay sheegayaan al-shabaab inay ku wargeliyeen dadka deegaankaasi inay bixiyaan xoola ay ugu magacdareen sakawaad ayagoona dadka deegaanka arrintaasi ka biyo diiday waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeya labada dhinac khasaarooyin kala duwan ayaa la tilmaamay inuu soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya ee al-shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka ayadoona haatan la tilmaamaya goobihii lagu dagaalamay xaaladooda inay tahay mid yaro degan ay waxaana maalmihii lasoo dhaafay jiray goobo dhowr oo ka tirsan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya in dagaalo ay ku dhex marayeen dadka deegaanka iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo inta badan ayna ka hor imaanayeen amarada kasoo yeeraya maleeshiyaadka al-shabaab ee ay kaga dalbanayaan bixinta xoolaha ay doonayaan inay ku huriyaan dagaalada ay kula jiraan dowladda federaalka ee soomaaliya warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tanii inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh